alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo kowaad min suurati aali cimraan qaala wuxuu yidhi nebi zakariya rabbi alla ilaahaydo ijcal lii ii yeel aayatan calaamad ilaahayo calaamad inay xaaskaygii uur yeelatay hadda ma waa dhow baa ma waa fog baa ma garan karee ilaahayo calaamad aan ku ogaado ilmihii inuu calool galay ilaahayo ii samix waa qiso weyn qaala wuxuu yidhi aayatuka ilaahay wuxuu yidhi aayadaadu calaamadaadu allaa tukallima annaasa dadka waa inaadan la hadlin alaaata ayaamin saddex maalmood ilaa ramza ishaara mooyaane ramzi qaabis afgarada mooyaane dadka codkaa waxaa lagaa xirayaa hadalkaa lagaa joojinaya markaa aragtid adoo hadlila oo binu aadankaa la tacaamuli jidhay oo la hadli jidhay aan la hadli karin markaas waxaa ogaataa ilmihii inuu calool galay allaa tukallima annaasa alaaata ayaam ilaa ramza ishaaro mooyaane dadka waxaa kula hadli kadhaha ishaaro waana caafimaad qabtaa xanuun kuma hayo carabka wax ma gaarin maskaxdaada wax ma gaarin waa caafimaad qabtaa keliya waxaa kuu furan dikriga ilaahay baan lagaa xirayn oo waa tanoo wadkur rabbaka rabbigaa xus kaiiran in badan carabkaada ilaahay ka xus nicmadaa ilaahay ku siiyey ilmahaa uurka kuu galay yaa waxaa xus badan la imow dikriga ilaahay iyo tasbiixda iyada looma diidin waxaan kuwan waa akhrin kadhaa markaad damcday inaad akhridid carabkaadu waa furan yahay markaad damcday inaad dadkii la hadashidna lama hadli karis wasabbix ilaahay u tasbiixso bilcashiyi gelinka dambe iyo welibkaari gelinka horaba labada gelin ya bilcashiyi waa qoraxdu markay cirka bartamihiisa ka zuusho ilaahay ka dhacayso welibkaarna waxa weeyaan markay qoraxdu soo baxdo ilaa ay ka soo gaadho xilligaa duxada xilli sare ay ka soo gaadho ilaahay xus gelinka hore iyo gelinka dambaba macnaha weeyaan subxaanallaahi dahay gelinka hore iyo gelinka dambaba ilaahay u tuko u cibaadayso rabbigaa tacdiimi oo weyne bilcashiyi welibkaar sidaasaa lagu yidhi calaamadaas baa loo yeelo markaas waa arrin weyn oo isagiina loogu bishaareeyey awoodda ilaahay iyo qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala ballaarnideedana tusinaysa macnaha weeyaan ayb waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryam halkan waxaa laga gelayaa qiso labaad qiso labaad macnaha marka hore waxaa laga sheekaynayay nebiyullaahi zakariya iyo wiilka la siiyey oo yaxyaa ah ayib taa haddii la soo sheegay oo dadka laba ilmahaas dhalay laba qof oo shayba oo waaweyn yaa balaqa min alkibari citiya meel fog ka gaaridaada ah arrintaasina waa arrin khaariq lilcaadaa sida ahaan jidhay ama dadka ilmaha dhalay ay ahaan jireen ka bedelan waxaa laynoo sheegayaa oo lagu xijiyo lala cirbiyo arrin ka sii daran oo ka sii khaariqulcaadaysan oo maxayt nebiyullaahi ciisa masiix abuuridda ilaahay abuuray oo la dhalay aabbala'aan waa shay ka sii daran tii hore leanna tii hore labadii qofoo ilmaha laga abuuri lahaa waaba joogaan laakiin iminka gabar aan bazawj ba lahayn baa wiil dhalaysa ciisay dhalaysa qisadaan marka nebi ciise in isna la dhalay waxaa lagu radinayaa nimankan nasaarada ah iyo masiixiyiinta iyo kirishtanka oo u qaba ama aaminsan in ilaahnimo uu leeyahay ciise waxaa la leeyahay waree dhahaya maryamaaba dhashay maryama batuul baaba dhashay waaba binu aadam ilaah maaha mucjizaadkaasaa la siiyey waa rasuul sharaf leh waxyaalaha tilmaamaha rabbi lagu yaqaan mid ka mida uu leeyahay nebi ciise ma jidho qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waid qaalat ilmalaa'ikatu wadkur waxaa ka sheekaysaa id waqti qaalat ay ku qawshay ay tiri almalaa'ikatu malaa'igtii ilaahay yaa maryamu maryamoy ina allaha ilaahay isdafaaki ilaahay waa ku doortay maryamoy dumarkaa lagaa doortay karaamaad baa lagugu gaaryeelayaa wadahharaki ilaahay waa ku dahiray wax allaale wixii wasaakh iyo qurun ah iyo waxa lagugu tuhmayo oo ay leeyihiin yahuuddu ilmahan meel kale ka keentay iyo cid kalaa dhashay iyo ilmo hayru sharciyaa dhashay iyo waxaasoo dhan wadaharaka ilaahay waa kaa dahira wasdafaaki ilaahay wuxuu kaa soo xushooo kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiina caalamiinta dumarkoodii baa ilaahay kaa doortay dumarkii xilligaa jiray baa looga jeedaa dumarkaasaa ilaahay kaa doortay markii ilaahay qudradiisa iyo muujinteeda aad dhashay welad iyo ilmo aan aabba lahayn yaa maryamu maryamoy uqnutii lirabbiki rabbigaa u khuduuc rabbigaa cibaadadiisa iyo daacadiisa middaa iyada ah waxa weeyaan laazim oo u khushuuc oo u qunuud wasjudii sujuud warkacii rukuuc maca araakiciina kuwa rukuuca macooda kuwa raakiciinta ay rukuucsan macooda maxay ka dhigan tahay sallii lilaahi ilaahay u tuko maca almusalliin kuwa tukanaya macooda sidaas samee ilaahay wuxuu yidhi daalika kaa isagaa ee lagu soo sheegay nabiyullaahi maxamedow oo maxay ah imraatu cimraan cimraan xaaskiisii iyo gabadhay dhashay ee maryamo ahayd iyo qisada la xidhiidha zakariya iyo wiilkau dhalay oo yaxye ahayd arrinkaas daalika kaa isagaay min ambaa'i lqaybi kaga khabar waxa qaybkaayoo maqan wararkiisa ayuu ka mid yahay waxyaalaha qaybka ahaa oo aadan ka warhayn yaa wararkiisuu ka mid yahay waa laguu sheegay nuuxiyihii waan kuu waxyoonaynaa kaas ilayka adiga annagaa kuu waxyoonayna wey annagaa kuu sheegnay wamaa kunta adigu maadan ahayn nebi allow ladayhim iyaga agtooda id wakhtigii yulquuna ay ganayeenoo tuurayeen aqlaamahum qoryahooda markay ku tuurayeen biyaha markay qoryahooda biyaha ku tuurayeen oo maxaa la rabay ayuhum koodeebaa yakfulu kafaalo qaadaya maryamo gabadhii maryamo ahayd barkii hawshaa laysku hayay adigu nebi allow agtooda maadan ahayn calayka asalaatu wasalaam arrintaani maxay taha marka dood baa jidhay dooddaasi waxay ahayd sida la tilmaamay gabadhii xanna ahayd markii ay dhashay waxay samaysay maryama maray ku duuduubtay masaajidkay u qaaday niman culimaayo meesha joogay waa baytulmaqdise oo meesha khudamadeeda ah nimankaas bay u geysa waxay tiri gabadhaan iga qabta waa gabadhaan nadray waa ilmahaan nadray iga qabta se waa kusoo kala tartameen qof kastaa wuxuu yidhi anaa qabanaya lanna cimraan baa dhalayoo maryamo bintu cimraan cimraanna waa imaamkoodii markii muran dhacay anaa qabanaya anaa kafaalo qaadaya anaa haynaya baa lay waa loo qorituuraya qorituurkiibaa markaas kafaaladii waxaa helay nabiyullaahi zakariya saasoo ku kafaalo qaada ibnu kaiirku wuxuu leeyahay kafaalaqaadkaa xikmad baa ku jidhayo inay macnaha sacaadadeeda iyo liibaanteeda halkaa cilmi badan ka bararto zakariya ya iyo camal badan oo wanaagsan baa ku jidhay meesha markaasaa waxaa la yidhi keebaa qaadayada qorituur baa la samaynaya qorituurkaasi halkan biyo maraya baa aqlaamta lagu ganaya lagu ridaya qofkii qalamkiisu sabeeyo uusan degin kaas weeye midka kafaalo qaadaya nabiyullaahi zakariya usoo baxda marka marka id wakhtigii yulquuna ay ganayeen aqlaamahum qalamyaalkooda ayuhum koodeebaa yakfulu kafaalo qaadaya maryama xilligaa nebi allow adigu agtooda maadan ahayn wamaa kunta manaadan ahayn ladayhim agtooda id wakhti yakhtasimuuna ay doodayeen oo ay murmayeen oo ay isku haysteen gabadhaas cidda kafaalo qaadaysa id wati qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamoy ina allaha ilaahay yubashiruki wuxuu kuugu bishaareeyey bikelimatin kelimad oo minhu yaa ilaahay xaggi ka soo fushay waxa weeye bikelimatin bimawluudin bimawluudin ilmo la dhalayo oo bikelimati kun yaa kelimadaa iyada ah ku ahaanaya kelimadaasna waxa weeyaan xag rabbigay ka ahaanaysaa aabba la'aan ilma aadhalis ismuhu magaciisuna almasiixu waa masiix ciisaa ah ciisihii ibna maryama ama ismuhu magaciisu almasiixu weeyaan ciisa bnu maryama weeyaan ciisihii ina maryama ah hooyadii baa loogu abtirinaya wajiihan xaaluu yahay mid weji u saaxiib ah fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhiraba wa min almuqarabiinana xaaluu ka mid yahay kuwa muqarabiinta ah kuwa muqarabiintaayo ilaahay xaggiisa loo dhoweeyey wayukallimu xaalow la hadlayo annaasa dadka filmahdi dharabta dhexdeeda marka dharabta lagu hayo iyo wakahlan xaaluu yahay yaa mid gargarmadoobe ah oo dhallinyaro ah labadaa jeerba isagoo dadkii la hadlaaya labadaa xaalaba buu dadkii la hadlaya isagoo aan hadal gaarin iyo isagoo gaaray oo xaalatulkuhuulaba maraya waa arrin la yaab leh wa min asaalixiina xaaluu ka mid yahay yaa kuwa wan wanaagsan ee taqwada iyo salaaxa meel fog ka gaaray ilmahaasaa lagugu bishaaraynaya ayib qaalad waxay tidhi iyaduna rabbi rabbigayow annaa seebow yakuunu lii iigu ahaanayaa waladun ilmo walxaal lam yamsasnii ousanba itaaban basharun waa aadaabtaa la isticmaalayaa waxaan ahay gabar weligeed aan guursan laymana qabo wax itaabtay yaa iyo zawj iyo nin haba yaraatee ma jiro marka sidaasna si la arki jiray ma aha gabar aan la qabin oo aysan cid is arag oo ilmo iska dhasha qaala ilaahay wuxuu yidhi kadaliki almru amarku kadaliki kaagaas weeyaan warku waa saas weeye ka noqod ma leh allaahu ilaahayna yakhluqu mid abuura weeye maa yashaau ilaahay wuxuu doonaa iyo abuuraa aabbala-aan baa ilaahay abuuraya ilmahan yaluqu maa yashaa tii hore yafcalu bay ahayd nugtaa ku jira meesha tanna waxaa la yidhi yakhluqu maa yashaa ilaahay wuxuu doono ayuu abuuraya ayib iyadoo sababkii lahayo labadii waalidoo laga dhex abuuri lahay joogaan ilahay ilmaha waa abuuraa iyadoo waalidiintii joogaanna ilmaha haddii la doono lama abuuro iyadoo waalidiintii aan lahaynna qof waa la abuuraa aabbiyo hooyo midna uusan jirin sida nebi aadam oo kale iyadoo hooyadii keliya lahayana waa la abuuraa waa kaasa idaa qadaa ilaahay markuu xukuma amran amar fa inamaa yaquulu ilaahay wuxuu u dhahayaa lahu amarkaas kun ahow fayakuunu waan ahaanaya isla markiiba ilaahay markuu damco shay inuu xasiliyo ilaahay kun buu leeyahay fayakuunu waa ahaanaya wayucallimu ilaahay wuxuu barayaa hu isaga nebigaas waa ilmaha aad dhalaysid alkitaaba kitaabkau baraya nucallimuna waa jidhaaya waa qiro kale wayucallimuhu wuxuu barayaa alkitaaba alkitaabadan waa maxay alkitaaba alkitaabata qoraalka farta kitaabata qoraalka iyo rasmiga iyo farta ayuu barayaa qofka ugu far wanaagsan buu habaliyi waalxikmata xikmadana ilaahay wuu barayaa hadalka toosan camalka wanaagsan sunanul ambiyaa oo la raaco wtawraatana waa barayaa tawraad oo nebi muuse loo soo dejiyey walinjiila injiil oo isaga lagu soo dejin doonana waa la barayaa wey labadaad waxaa la yidhi dushu ka hay ayib warasuulan xaaluu yahay rasuul oo ilaa bani israa'iil waxaan kaloo kugu bishaaraynaynaa waaba rasuul ilmahaas isaga ah waaba rasuul oo ilaa bani israa'iil reer bani israa'iil intii ka ah ayaa mid loo diray xaal u yahay qaa'ilan lahum xaalow u dhahayo markuu u tago reer bani israa'iil annii anigu qad ji'tukum waxaan idinla imid waa nebi ciise waa marka dambe u tagow saa dhahaya biaayatin aayad iyo calaamad oo min rabbikum rabbigiin xaggiis ka ahaatay oo aayaddaasoo tusinaysa inaan run sheegaayo waa mucjizaadkii ilaahay nebi ciise siiyey maxaa ka mid ah annii anigu akhluqu waan abuurin lakum idinka min adiini dhoobada waxaan idinka samaynayaa oo idinka abuurayaa ka hay'ati dayri shimbir qaabkeedii oo kale shimbir dhoobaan samaynayaa boombale ama qaab shimbir oo kaleaan ka dhigayaa dhoobadaas markaan saa ka dhigo diyaariyo fa anfuqu waana fuufin fiihi dhexdiisa fayakuunu wuxuu noqonayaa dayran shimbir duulaya laakiin maana abuuray maya waa biidni illaahi ilaahay idankiisa weeyaan ilaahay idankiisa wey marka ibnu kaiirku wuxuu leeyahay dhoobadaasoo shakli shimbirood buu ka samayn jiray ka samayn jiray markaasoo markuu saa u afuufo shimbir saa u lalaysa oo duulaysa bay noqonaysa waa mucjizo weyn mucjizo kale ubri'u waxaan bogsiinayaa alakmaha midka arag laawayga ah oo wejigu malaasan yahay oo wejigiisa iyo jeegadu isku mid tahay oo aan indhaba loo jeexin yaa iyo wal abras kii indha loo jeexo indhihii ka tagayn kama sii waa min baabi awla isagu kama sii fudud ee waaba mid akmahoo wejigu malaasan yahay kaasna waan bogsiin wal abrasa kan baraska qaboo jirku caddaaday oo dadku qurumaysanayaanna saasaan u masixin taasna waa mucjizo labaad mucjizo saddexaad wa uxyii waxaan noolaynayaa almowtaa kuwii dhintay intubana biidni illaahi ilahay idankiisa ay ku ahaadeen ilahay idankiisa baa intaba ku samaynaya afar qof oo mootanaa ayaa waxaa la yidhi uu soo nooleeyey ilaa ilaahay baa sheegay inuu yidhi wauxyil mowtaa marka saddex waaye dhowdhow kuwa dhintay bay ahayn markaasi waxay dhaheen annaga indha sarcaad noo sheegaysaa dadka adeer dhintay baad noo soo keenta meeshee car dadkii waagii hore dhintay wax naga tus waagii hore kuwii dhintay car wax naga tus saa saam oo ina nebi nuux ahaa oo aabbihii labaad oo binu aadamka nebi nuux dhalay baa u soo nooleeyey ayib intuba biidnillaahi waxaa loo celcelinayaa inaysan moodin meesha ilaahnima inay ku jidhee addoon ilaahay inuu yahay wuxuuna mucjizo ay yihiin taasna waa mucjizadii saddexaad wa unabi'ukum waxaan kaloo idiin warramayaa buyidhi bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa shayga tadakhiruuna aad ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna dhexdood waxaad soo cunteen baan idiin sheegay oo qof kasta waxaan leeyahay waxaas ayaa soo isticmaash adiguna waxaas adiguna waxaas adiguna waxaas wixii guriga idiin yaalayna oo aan laydinla ogaynna waa idiin sheeg markaasaa ilmihii iyo caruurihii nabi ciise markay u yimaadaan xaafad kasta waxa yaal oo u sheego ilmihii waalidka u tagaan dhahan waxa waxaasa inoo yaalla guriga aabbahood iyo hooyada bay dhahan yaa idiin sheegay ciisaannabi ciisaa noo soo sheegay markaasaa la yidhi arrintaani xaggee ka socotaa wixii ama waalidku qarinayay ama meel xasa ku jira ilmihii iyo dadkii wada sheegayaan markii iska arrintaasi dhacday oo arrintii waxaas u wada sheegay qofku wuxuu cunay iyo waxa gurigiisa yaal hada hadda ummadda halkaa fadhida iyo inta kaa maqanba haddii qof kasta la sheego waxa akoonkiisa ku jira iyo wixii meel ugu qarsoonaa iyo wuxuu meel dhigtay yaa oo la yidhahdo waxaasaa jira ilaa waxa guryaha yaalla waan waa meelshaas akoon iyana waa moogta mid kasta la tilmaamo saasoo kale ay ka dhiganta qof kas xogtiisa iyo waxa u qarsoon iyo waxaan daatada loo baxsho oo meesha ugu jira waxaasoo wada yaa kashfiga laga qaaday wuxuu yidhi ina fii dalika marka taasna waa mucjizadii afraad ina fii dalika baa ilaahay yidhi kaa isaga ah la aayatan aayad weyn baa lakum idinka idinku sugan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya aayaadka ilaahay haddaad tihiin kuwa rumaynaya wamusadiqan xaalaan ahay mid rumaynaya haddaan nebi ciise ahay limaa bayna yadaya wixii hortayda ahaa oo min atawraat kitaabkii hadda sii muuqdayoo towraad oo nebi muusihii iga horreeyey lagu soo dejiyey anigu ma khilaafsaniye isagii baan ayidayaa oo xoojinayaa sidaa anoo ah baa macnaha la igu soo diray macnaha weeyaan wamusadiqan xaalaan ahay mid rumaynaya limaa bayna yadaya oo min atawraat mid rumaysan iyo waliuxilla inaan idiin xalaaleeyo lakum idinka bacd aladii kii barkiis xurima calaykum idinka laydinka xarimay ilaa waxaa laga xarimay xaramnaa calayhim waxaa laga xarimay waxyaalo badanoo dayibaad ahaa baa laga xarimay markaas waxyaalihii horey looga xarimay waan idiin xalaalaynaya culimmada qaar baa waxay leeyihiin waliuxilla lakum inaan idiin xalaaliyo bacd aladii kull aladii kii dhammaantiis xurima calaykum laydinka xarimay inaan idin xalaaleeyo oo idin fasaxo iyo waliuxilla bacd aladii xurima calaykum waji'tukum waxaan idinla imid buu yidhi biaayatin aayad weyn oo min rabbikum rabbigiin xaggii ka ahaatay waa la soo celceliyey fattaquu llaha ilaahay ka yaaba waadiicuunii anigana yaadeeca ilaahay ka yaaba oo waxa weeyaan ciqaabkiisa ka baqo oo anigana amarkayga iyo waxaan idin faraayo fartooma oo la imaada macnaha weeyaan ayb sidaas bay arrinta u dhacda fattaquu llah marka nebiyullaahi ciise hooyadiis oo maryamo ah qur-aanka kariimka waa halka qof oo dumar ah oo magaceeda qur-aanka lagu sheegay gabar kale oo qur-aanka magaceeda lagu sheegay maryamo mooyaane ma jiro maxay ka dhigan tahay baa layidhi meeshaa waxbaa lagu ishaaraya nimankan nasaarada ah oo kirishtanka ah oo macnaha nebi ciise iyo hooyadii iyo arrimaha ilaahyen ilaahnimo iyo waxaas ka aaminsan baa lagu radinaya oo maxay tahy iyagu soo ma laha ciise waa ibnullaahi waa wiilka ilaahay bay leeyihiin moogta tacaala allahu can daalike marka wiilkan ciddii dhashay oo hooyadii waa la yaqaanaa maxay ka dhigantaha marka maryamadaana waa zawjay leeyihiin oo ilaahay zawjadiis weeye iyagu afxumadaasay qabaan oo sidaasay qabaan ilaa markay dhahaan waa wiilka ilaahay waa la yaqaanaa wiilka hooyadii dhashay moogta wiil ilaahay haddou noqdaan halkaasay wax u wadaan ayib mar hadday sidaa tahay waxaa maryamo magaceeda qur-aanka loogu sheegay baa layidhi ninka ahlu sharafka ah ma jecla xaaskiisa magaceeda in dadka dhexdooda lagu sheego dadkii macnaha ahlusharafka ahaa wey magaceeda in dadka ahlusharafka ah yaa dadka ahlusharafka ah xaaskooda magaceeda in bulshada laga dhex sheego ma jecla markaas haddiiba mar meesha magacii maryamo lagu sheegay yaa inaysan wax halkaas waxay moodayaan aysan jirin magaceedaba haddii ilaahay sheegay waxay ilaahay u nisbaynayaan inaan ilaahay shaqo ku lahayn kana hufan yahay baa la tusinaya maxaa yeele iyagaa nool oo dadkooda madaxdaada oo ahlusharafka isku haysaanba ogolayn xaasaskooda magacooda inay ama iyagu sheegaan ama dadka lagu dhex sheego oo heblaaye la yidhaahdo ayb waaya taasi waa midda ah marka wuxuu yidhi fattaqu llah war ilaahay ka yaaba wa adiicuuni anigana i adeeca oo i yeela macnaha weeyaan marka almasiix oo nebi ciise ah kii mubaaraga ahaa ama kii dhulka soconayey ama kii qofka jiran masaxayey intaba iyo tafaasiir kaleba waa ku jiraan ayb marka dadkaa indhaha aan haysan ama wejigu malaasan yahay sidaasoo u taabanaya indhihii walalacbay u noqonaya qola hadeer weli dhahda waxaa jidha masiixiyiinahoo tabarucaad dadka indhaha ugu fiiqo oo dadka markay indhaha subax la qalaya iyo u fiiqayaan inta u khudbeeyaan oo waxyaala maaragtay ay sheegaan iyagu ay leeyihiin waa ducooyin iyo sheekooyin nabi ciise ku saabsan iyo waxaas balaayo iskusoo dardarsadeen ah waxay leeyihiin annaga indhaha cidinuguma gaadho nabi ciise baan waddadiisa haynaa waxa weeyaan qaabkii baan ku sugannahay qofkaan indhaha u fiiqno way joogaan kenyadan dhow iyo kullu isbitaallo waaweyn bay ku leeyihin ayib khudbooyin waaweyn bay usoo jeedinayaan oo ay leeyihiin nabi ciisaan ka sheekaynaynaa arrimahaas fattaqu llaha ilaahay ka yaa waadicuna anigani adeeca ina allaha ilaahay rabbii rabbigay weeyaan wa rabbukum idinkana rabbigiin weeye ee facbuduuhu ilaahay caabuda oo aniga iyo idinkuba isku mid baan addoonnimada ka naha waxa weeye anugu addoon ilaahay baan ah ilaa nabi ciise in huwa ilaa cabdun ancamna calayh addoonnimo waa addoon ilaahay ilaahay maaha ayib ilaahyo saddexa ma jiraan ibnullaahi maaha waxa weeyaan ina allaha ilaahay baa rabbii aniga rabbigayga iyo wa rabbukum ee facbuduuhu isaga caabudo haadaa kaasina taqwada ilaahay iyo cibaadada lala yimaadaa siraadun waajid siraadkaasoo mustaqiimun toosan waddo wanaagsan oo aan qallooc lahayn oo wadiiqooyin aysan ka leexan waddadaasi weeye marka meeshaa qisaa ku jidha nabiyullaahi yaxya hooyadiis waa ti aad imraatu cimraan maya waxaad leedahay nabiyullaahi yaxya waa ina nabiyullaahi zakariya nabiyullaahi yaxya hooyadiis iyo nebiyullaahi ciise hooyadiis hooyadeed nebiyullaahi ciise hooyadiis waa maryama maryamadaas hooyadeed maryamo hooyadeed iyo nebiyullaahi yaxya hooyadiis labadaa gabdhood baa walaalo ahaa labadaa gabdhood ayaa walaalo ahaa marka ayay kala dhaleen yaxya iyo maryam ayay kala dhaleen maryama waxay sii dhashay ciisa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam darsigeennina halkaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam